إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii cumdat alaxkaam lilimaam abi maxamed cabdulkani bni cabdilwaaxid almaqdesi raximahu llah waxaan soo gaarnay xadiidka boqol iyo lixaad inkastoon kitubuhu isku raqam ahayn waa xadiidkii sujuudu sahwiga ee moxamed ibnu siriin uu ka warinaya abu hurayra baabu sujuudi sahwi xadiiska ugu horeeya kaas ayaan soo gaarnay alxadiidu saadis bacda almia marwiyan waxaa laga wariyay can moxamed ibni siriin moxamed ibnu siriin casharkii hore ayaan uga hadalnay tarjamadiisa in yaroo ka mid ah can abi hurayrata ayuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi abu hurayra sallaa binaa waana tujiyey rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu caleyhi wasalam ixdaa salaatay alcashiyi galabta labadeeda salaadood mid ka mid a ayuuna tujiyey marka cashiyiga waxaa la yidhaahdaa maa beyna azawaal ilaa guruubi shamsi qoraxdu cirka dhexbartankiisa markay ka leexato oo ay u leexato dhanka ay u dhacaydo ilaa dhicitaanka laga gaaro intaas ayaa laysku yidhaha cashiyi marka labada salaadood oo halkaas ku jiraa waa salaada duhur iyo salaada casir qaala bnu siriin maxamed ibnu siriin wuxuu yidhi wasamaaha salaadaas waa magacaabay abu hurayra walaakina siitu ana anaa laakiin halmaamay abu hurayra waa ii soo sheegay laakiin anaa halmaamay oo labada salaadood midday ahayd abu hurayra kuma shakin halkaas waxay ku tusaydaa marka raawiga xadiidka warinaya waxa weeyaan haddii qadiyadda uu warinayo wax ka mida uu halmaamo inta uu warinayo xukunkeeduna aysan ku xirnayn tuu halmaamay inaan qabarkaas waxa weyan lagu radinayn oo qabarka intiisaas kale ay xujo sideeda u tahay waxay kaloo ku tusaydaa qofku masalada uusan garanayn inuu yidhaahdo waan ma garanayo inay tahay hadyigii saxaabada waana hadyigay nabiga ka soo barteen sala allahu caleyhi wasalam fa sallaa waana tujiyey nabigu binaa annaga ragcatayni laba ragco huma sallama waa la salaamo naqsaday nabiga waxa weya afartii ragca laba markuu marayo ayuu salaamo naqsaday oo waa sahwiya wuxuu u qaatay inuu dhammaystiray fa qaama nabigu waa istaagay ilaa khashabatin qori xaggeedu istaagay qoridaasoo macruudatin lagu dadbay filmasjidi masaajidka fataka waa ku tiirsaday calayhaa korkeeda geed qorya oo ku dadbanaa masaajidka hortiisa unta istaagay uu waxa weeyaan ku tiirsaday ka annahu waxaad moodaa qadbaanu inuu caraysan yahay inay caraysan yahay ayaad moodaa qofka kaamilka ah haddii naqsi uu cibaadadiisa meel ka soo galo xataa hadduusan dareemayn waxa weeyaan shucuurkiisa iyo naftiisa ayaa diidayda markaasuu isagoon ogeyn meesha xataa culaysku ka jiro culays dareemaya waana naqsiga cibaadada soo galay marka nabiga sala allahu caleyh wasalam salaadiisii ayaa kala dhiman laakiin ma uu oga saas darteeda wuu murugsan yahay waxa weeye naftii ayaa diidan waxa weyn mana garanayo meel laga hayo marka kaanahu qadbaan in caraysan yahaad moodaa wawadaca nabigu waa saaray yadahu gacantiisa alyumna midigta calal yusra bidixta uu kor saaray nabigu sala allahu caleyh wasalam gacanta midigta ah calaacasha midigta ayuu calaacasha bidixda ah ayuu korka ka saaray markuu korka ka saaray dhamankiisa midigtaana calaacasha bidixda ayuu kor saaray dhamankiisa midigta ah marka fataka waa ku tiirsaday calayha geediifka annahu waxaad moodaa qadbaan inuu caraysan yahay wawadac waa saaray yadahu gacantiisa alyumna midigta aheed calal yusra bidixduu saaray wa shabaka waa isdhexgeliyey beyna asaabicihi farihiis wuu isdhexgeliyey wa kharajad way baxeen wa kharajad way baxeen oo masaajidkii ayay ka baxeen asarcaanu dadkii degdegi jiro markii la tukado dad waxaan jiray badanaaba aan tasbiixsan oon ducaysanoo deg deg u baxa dadna waa fadhiistaan oo adkaar badan iyo ducooyin iyo waxbay akhristaan waana sidaas sida wanaagsano kuwaasaa baxeen kuwaasuna dembiilayaal maaha laakiin waxay ka tageen fadiila kuwa adkaartii ka dambeydad ka taga salaada wa kharajat sarcaanu dadkii degdegi jiray waa ka baxeen min abwaabi lmasjidi masjidka albaabadiisa faqaaluu waxay idhahdeen qasurat isalaatu salaadii waa la gaabiyey salaadii waa la gaabiyey macnaha ma salaadii yaa lagabi wa isweydiinayaan qasurat isalaatu war salaadii miyaa la gaabiyey isla iyaga isii weydiinaya laba ragcaa nabiguna tujiyey wa fi lqowmi raggaas waxaa ku dhex jiray abubakar wa cumar fahaabaa waxay ka hibaysteen an yukalimaahu nabiga inay la hadlaan oo ay yidhahdaan rasuulka allow salaadii maxaa ku dhacay laba ragcadna tujideeye aad ayay uga hibaysan jireen saxaabadu nabiga wa fi lqowmi ragga waxaa ku dhex jiray rajulun nin fii yadayhi labadiisa gacmo duulun dhirir uu ku sugan yahay nin gacmo dheer yuqaalu lahu la yidhahdo dulyadayni gacmo dheere fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka allow anasiita ma halmaantay am qusirat isalaatu mase salaadiyaa la gaabiyey rasuulka allow maadaa halmaamay oo laba ragca markaad marayda salaama saas ku salaamo naqsatay ma nisyaan arrintu ka dhacday mase salaadiyaa la gaabiyo waxyaa soo degay qaala nabigu wuxuu uhi lam ansa ma aanan halmaamin siday ila tahay weye waa sida ila tuu ka hadlaya meeshaasna waxa weyan masale muhiima ku sugan oo ah waxa weeyaan qofku shay uu si u haysto oo uusan waxa weeyaan halmaansan yahay hadduu yidhaha shaygaas xukunkiisu waa saas macnaha arrintaas saasay u dhacday xugun sharci ka hadliman ama xugun sharciga weeyaan waa halmaamay markaasu wuxuu yidhi arrinta waa saas waruu ka warramaya arrinuu dad u sheegaya markaasuu yidhi arrintaas sidaasaa dhacday maanta hebel maanta waxa weeyaan waa yimid qof uu egu arkay asagii ma uusan arag hebelaa yimid siyuu u haystaa siduu u haysta u sheegay wax la yidha been lama yidhaha taas oo kale wax dembiya macnaha looga qori ma nabiga sala allahu alay slm wuu halmaamay laakiin inuu halmaamay ma xasuusanayo marka asaga wuxuu haystaa inuusan halmaamin maadaama u haysta inuusan halmaamin wuxuu yidhi anugu ma aanan halmaamin lam ansa ma aanan halmaamin walam tuksar lamana gaabin marka taas waa xaqiiqo inaan la gaabin fa qaala wuxuu yidhi nabigu sala llah alay slm marka maadaama uu ninkaanu weydiiyey weliba waana halmaantay uu ku yidhi markaasuu saxaabadii kale ka hubsadoo ka weydiiyey fa qaala nabigu wuxuu yidhi akamaa yaquulu dulyadayn ma sida gacma dheer sheegaya arrintu oo macnaha salaadiyaan kala halmaamay fa qaala waxay dhahda nacam haa fa taqadama nabigu waa hormaray fa sallaa waa tukaday maa taraki wuxuu ka tegey taas waxay kutusaydaa jamaacada ma'muumiinta qowlkooda inuu ictimaado imaamku oo haddii ay yidhahdaan waa halmaantay oo salaadii inuu ictimaado oo uu la yimaado waxa uu ka dhiman oo qowlkooda u ictimaadi karo fa sallaa wuxuu tukaday maa taraka wuxuu ka tegay labadii ragcuu tukaday uma sallama waa salaamo naqsaday uma kabara allahu akbar u yihin markii uu salaamo naqsaday kadib uu sujuud sahwiga la imaana u fiirso uma kabara waa takbiirsado allah akbar uu yidhi wasajada waa sujuuday midla sujuudii sujuudiisii oo kaleeto ow adwala wax ka dheer sujuudiisii salaada dhexdeeda uu ku sujuudi jiray ama mid ka dheer uu sujuuday uma rafaca kor usoo qaaday ra-sow madaxiisa fa kabara allahu akbar uu yidhi uma oo waa waxa weeyaan waa soo fariistay fadhigii markuu dhammaystay uma kabara haddana markaas kadib allahu akbar uu yidhi wasajada waa sujuuday midla sujuudihi sujuudiisii salaada mid lamida ow adwala mid ka dheer ayuu haddana sujud waa sujuudii labaad uma rafac ra-sa madaxiisu kor usoo qaaday wa kabara waana takbiirsaday fa rubamaa waxaa la arkaa sajadu sa'aluuhu inay weydiiyeen oo ay yidhaahdeen sa'aluuhu hada maxamed ibnu siriin u xili maxamed ibnu siriin inay weydiiyeen oo yidhahdeen uma sallama sujuudu sahwigii kadib maka salaamo naqsade sujuud sahwiga ataxiyaad kadib ma akrin laakiin maka salaamo naqsad qaala wuxuu yidhi maxamed ibnu siriin fa nubitu waxaa la iiga warramay ana cimraan ibnu xusein cimraan ibnu xusein qaala inuu yidhi uma salama waa salaamo naqsaday marka waa siduu ku warina cimraan isaga kama warin oo kama dhegaysan laakiin waa siday kusoo gaartay cimraan bin xuseen inuu yidhi waa salaamo naqsaday oo taxitu masjidkana waxaan dhihi tagay sujuud saawigana waa ka salaamo naqsaday alcashiyu cashi waxa la yidhaha maa bayna zawaale qoraxda suurideeda ilaa quruubiha dhicideeda inta u dhaxayda intaas ayaa la yidhaahdaa intaas ayaa la yidhahdaa marka halkaas waxaan ogaanay nabiga inuu bashar yahay oo sida basharka waxyaalaha kusoo diriyo nasyaanka ay kusoo diriyaan marka uu sujuudu sahwigu sidaasuu nabiga uga dhacay sala allahu calayhi wasalam nicmo weyn ayaana ku jirto haddee ilaahay weyne subxaana wa tacaala axkaam badan oo ummaddu ay dib uga baahnaa laheed ayuu saas ugu jideeyey waxaan kala ogaanay raawiga hadduu halmaamo arrin xaadisada ku dhex jira sida uu hadda u halmaamay maxamed ibnu siriin labada salaadood midii oo duhur iyo casr miday ahayd waxa weeyaan khabarka uu warinayo marduud ma ahan haddiiba uusan midka uu halmaamay ku tacalluqin xugun sharciga oo ku xiran midda uu wariyey waxaan kaloo ogaanay salaanta oo waxa weeyaan qofkii salaada u malaynaya inuu dhammaystirmay salaamo naqsiga uu salaamo naqsado salaadiisa ma burinaydo hadda waa salaamo naqsaday nabiga salaadiinu ku dhex jiray lakin hadduu isagoo ogin salaadii kale dhimanta u salaamo naqsado salaadi waa ka buri lahayd waxaan kaloo ogaanay qofka naasiga oo halmaaman oo moodo salaadii inuusan salaad ku jirin waa ishalmaamay inuu salaad ku jiro hadalka uu hadlo salaada kama burinayo sababtoo a hadda nabiguna wuu hadlay saxaabaduna way hadleen qaar badan kulligoodna markaa salaaday ku dhex jireen laakiin ma aysan ogeyn marka qofka naasiga oo halmaansan inuu salaad ku dhex jiro waxa weyan hadalkiisu salaada ma burinaayo ma burinaayo ma burinaayo afcaasha badan oo salaada kaan ma burido sahwiga u dhacda salaada ma fisaad haddee nabigu waa dhaqaaqay waa istaagay xaggu istaagay waa soo laabtay dhaqdhaqaaqaasoo dhan marka ma oga salaad inuu ku jiro marka xarakaadka oo qofku nisyaanka oo uu la yimaadaana salaada kama burinaayo waxaan kala ogaanay qofkii inta salaamo nafsado ay salaadii wax ka dhiman yihiin hadhow waxa wey salaaddii soo bilaabi maaye haddaan muddo dheer aysan ka soo wareegin waxa weya salaaddii intii horeeto maan intii u dhimaneed ayuu la imaanaa waxaan kala ogaanay markaas kadibna sujuudu sahwi ayuu la imaanayaa sujuudu sahwiguna waxa weeyaan waa labadii sujuudood oo salaada dhexdeed oo kale aheyd waxa weeyaan wuxuuna la imaanayaa salaada markuu ka salaamo naqsado ka gadaal waa khaasatan suuradan oo kale hadday tahay oo uu salaada dhexdeeda ku salaamo naqsaday hadhow salaada markuu dhamaystiro waa salaamo naqsan kadib ayuu sujuudu sahwiga la imaan waxaan kaloo ka faaidnay xadiidka tacadudka sababka ee sujuud sahwiga lama tacadudo macnaha haddii dhowr qada uu salaada dhexdeeda qofka uga yimaado oo dhowr sahwi hal laba goor sujuud sahwiga caadiga ahy la imaana laba sujuudu sahwi haddii hal sahwi uu ku dhacayna labadaas sujuudood ula imaana marka ma tacadudaan ma tacadudaan hy marka adugu axkaam badan ayaa ku sugan alxadiidu saabic bacd almia xadiiska toddobeeyo boqol ka gadal marwiyin waxaa laga weriya can cabdillaahi bni buxayna soo marna cabdullaahi ibnu maalik ibnu buxayna cabdullaahi ibnu maalik ayaa la yidhaahdaa buxaynana waxa weeyaan waa hooyadiis buxayna waa hooyadiis cabdullaahi ibnu maalik buxaynada marka waa hooyadiis can cabdillahi bni buxayna laga weriyey wa kaana wuxuu ka mid ahaa cabdullaahi min asxaabi nabiy nabiga asxaabtiisa sala allahu caleyh wasalam ana nabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam sallaa waa tujiyey bihim saxaabada aduhra duhur faqaama waa istaagay fii rakcatayni labada ragco aluulay aluulayeyni ee horeeya labada ragcoo hore markuu dhammeeyey ayuu istaagay walam yejlis ma fadhiisan oo taxiyaadkii dhexe uma fadhiisan faqaama naasu dadkiina waa istaageen macahu la jirkiisa marka labada ragco oo ataxiyaadka marka dhexe marka labada ragco la tukado ataxiyaadka dhexe la rabo in loo fadhiisto qofku hadduu halmaamo inta uusan istaagidiisu dhammaystirmin uu kacayo hadday arkaan ma'muumiintu waxaa xaq ah inay u baaqaan oo yidhahdaan subxaana allahi baraarujiyaan asna waxaa waajib ku ah inuu soo laabto hadduu dhammaystirmo ayaga waajib waxa ku ah inay istaagaanoo raacaan asagana hadday caamo inta noqdaan ay subxaan lah yidhahdaan iyagoo fadhiya isagoo taagan uma banaano inuu soo laabto bal hadduu soo laabto salaadu waa ka buri sababtoo ataxiyaadka dhexe waxa weeyaan culamadu waxay isku khilaafsan yihiin ma waajiba mase waa sunno waajibkaasna weliba waxay ula jeedaan waajib aan rugni ahayn oo marar badan ay waxay kala qaadaan waxa weeyaan waajib iyo rugni khaasatan shaaficiyadu waxay kala qaadeen masaladaas markay xajka joogaan laakiin salaada waajib iyo rugni waa iskugu mid shaaficiyada iyo maalikiyada laakiin xanaabilada oo kaleeto waajib iyo rugni way kala qaadaan salaada marka la joogo sida shaaficiyadu ay u kala qaadaan marka xajka la joogo xajka marka la joogo iskugu mid ay ka yihiin shaaficiyada iyo xanaabilada masaladaas oo waxay yidhahdaan waajibka waa shay qofku hadduu kas uga tagana salaadu ka buraydo haddii uu halmaamana sujuudu sahwiyaa lagu kaba yahay loo soo laaba ma sujuud sahwi waa waajib waa kaas laakiin rugniga qofku si kastuu uga tago hadduu kas uga tagana waa ka bure hadduu halmaamana waa inuu usoo laabto hadduu usoo laaba diidana salaadu waa ka bure ee sujuudu sahwi bedel kama noqon karo marka taxiyaadka dhexe waxa weeyaan shaaficiyaduna waaba sunna yidhaahdaan xanaabiladuna waxay yidhahdaan rugni ma ahan laakiin waa waajib sidaas darteeda istaaguna waa rugni mar hadduu qofku ka istaago rugni galay usoo laaba maayo wax rugni ka yar marka waa inay ka daba istaagaan mar hadduu istaagidiisu dhamaystirmay faqaama naasu dadkii waa istaageen macahu nabiga la jirkiisa xataa idaa qada salaata salaaddii nabigu markuu dhammaystay wantadara naasu dadkiina ay sugayaan tasliimahu salaamo naqsigiisa kabar allahu akbar u yidhi salaaddii markuu dhammeeyey oo dadkii salaamtiisa sugayaan ma salaama naqsane sujuud sahwigiyuu la yimid qabla salaam kabara waa takbiirsaday walxaal huwa nabigu jaalisun uu fadhiyo fa sajada waa sujuuday sajdatayni laba sujuudood qabla an yusallima intuusan salaamo naqsan huma sallama markaas kadib ayuu salaamo naqsaday marka xadiidkan waxaan ka faa'iidnay qofkii salaada sahwi uu kula dhaco oo waxa weeyaan ama wax salaadii ka mida ka tegay sida ataxiyaadkii iyo fadhigii oo kale waxa weeyaan ama salaad inuu qofkaas sujuudu sahwi laga rabo waxaan ogaanay rugni inuusan ahayn taxiyaadka hore iyo fadhigiisu inaysan rugni ahayn ilaa rugni hadduu yahay waa u laaba lahaa waxaan ogaanay qofku hadduu istaago oo dhammaystirmo inuusan usoo laabo karin taxiyaadka dhexe dadka ma'muumiintana ay waajib ku tahay inay ka daba tagaan o aysan u banaana isagoo taagan inay tasbixsadaan oo yidhahdaan subxaana allahi oo si uu usoo laabto waa waajib mutaabacadaasu waxaan ogaanay mashruuciyatu takbiiri lisujuudi sahwi sujuud sahwiga allahu akbar in loo yidhaha marka la aadayo sujuudu sahwiga marka waxaan soo ogaanay xadiidkii hore bacda salaam ayuu nabigu sujusaawiga la yimid xadiidkanna qabla salaamu la yimid aqwaal badan a ku jirto oo shaaficiyadoo kaleeto waa qabla salaamay yidhaahdaan xanaabiladoo kale waa bacda salaamay yidhahdaan culummada muxaqiqiinta qaar ka mid a waxay yidhaahdaan sujuudu sahwiga waxa weeyaan qowlka ugu sawaabsan wuxuu yahay in waxa weeyaan qabla salaam iyo bacda salaam labadaba ay bannaan tahay qabla salaam iyo bacda salaam labadaba waa inay bannaan tahay labadaba waa inay bannaan tahay qowlkaas ayaa ugu xoog badan oo hadduu rabana intuu salaam naqsan ulamaa karo dii karen markuu salaam naqsado kadib wax kasta oo sahwiga salaadda ku yimaadna sujuud sahwi loola yimaado baabulmuruuri maritaankii baabkiisii bayna yaday lmusalli qofkii tukanaya hortiisa la maro hada maxalu halkan waxaan ka hadlaynaa qof tukanaya hortiisa maridda la maro maxaa ka banaan maxaase ka banaanayn waa saddex wax tukana qof keligiis tukana ma banaana in la maro haddii sutra u taalla asaga iyo sutrada dhexdooda haddaan sutra u oolina hortiisa in la mara ma banaana imaamkana waa kadaalika hadduu sutra dhigto sutradii asaga dhexdiisa lama mari karo sutrada shadeeda la mari kara haddaan sutra lahayn hortiisa lama mari karo ma'muumiinta sutradooda waa sutrada imaamka ayaga safafka dhexdooda waa laiska mari karaa baabkaas sidaanu ka hadlaya alxadiidu thaamin bacda mia xadiiska sideed ee boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can abi juhaym can abi juhaym cabdillaahi ibnu xaarith ibnu sima alansaari radia allaahu canhu radia allaahu canhu ilaahay raadiha ka noqda abu juhaym ibnu alxaarith ibnu sima annajaari alansaari waa saxaabi jaliil ah ubay ibnu kacab walaashiisaa dhashay ubay ibnu kacab walaashiis ayaa dhafay khilaafadii mucaawiya dhexdeeda ayuu ku dhintay marka qaala wuxuu yihi qaala rasuul lah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam low yaclamu lmaaru qofka maraya hadduu ogaa lahaa beyna yaday lmusalii qof tukanaya hortiis low yaclamu hadduu ogaa lahaa almaaru qofka maraya beyna yaday lmusalii qof tukanaya hortiis maada caleyhi wax korkiisa ah oo min alithmi dembi ah min alithmi lafdigaas lafdigaas oo min alithmi ah cuquubada iyo dembiga lafdigaas fatxulbaariga na wuu uga hadlaa ninka la yidhaahdo xaafid ibnu xajar mujalidka koobaad shan boqol sideetan iyo shan wuxuu yidhaha lafdigaas kushmih kushmihayni ayaa siyaadiyey kana mid ma ahan riwaayaadka waxa weeyaan shay ka mid a riwaayaadka macnaha xadiidku muwadacna waa ku yaala umuhasitahna waa ku yaala marka riwaayadaha bukhaari iyo muslim iyo midna kuma jiro wuxuu leeyahay waxaan dhici karta asalkii hore lafdigan tafsiir inuu iska ahaayo bukhaariga xaashiyadiisa kore inta qof ku tafsiirsaday kushmihini inuu markuu warinaayey uu waxa weeyaan ku soo daray oo u maleeyay asal inuu yahay marka sidaas daraaddeeda saaxiibulcumda arrintaas waa lagu ceebeeyey uu yidhi xaafid ibn xajar alcasqalaani oo lafdigaas inuu ka dhigo lafdi bukhaari muslim isku waafaqeen min alithm waa macnahaan waa saas laakiin lafdigaasu ma ahan lafdi muttafaqun caleyhi ah waxaa korkiisa ahoo dembiya hadduu ogaa lahaa qofka qof tukana hormaraa lakaana an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan a khayran lahu khayr badnaa laheed min an yamura inuu maro beyna yaday hortiis qofku hadduu ogaa lahaa dhibka iyo cuquubada ka soo gaarayda qof tukanaya inuu hor maro afartan inuu taagnaado maalmood ama afartan sano ama afartan bilood inuu taagnaado a uga khayr badnaa laheed macnaha wuxuu ogaa lahaa cuquubada ka soo gaarayda mariddaas inay uga khayr badan tahay afartan sano inuu meeshaas taagnaado oo afartan sano hadduu taagnaado dhibka soo gaari lahaa waxaa ka weyn maridda u maraya dhibka soo gaaraya afartanka maxaa loo jeedaa qaala abunadri qaala abunadri hadalkaas yaa dhahaya hadalkaas ma ahan bukhaari inuu leeyahay imaam maaligaa yidhi qaala imaam maalik wuxuu yidhi qaala abunadri wuxuu yidhi laa adri ma ogi qaala inuu yidhi nabiga arbaciina yowman ow shahran ow sana inuu yidhi afartan maalmood ama afartan sano ama afartan bilood midii uu yidhi ma ogi saas ayuu yidhi saas ayuu yidhi marka xadiidkana waxaan ka faa'iidnay oon ogaanay qof tukanaya hortiisa in la maraa waa xaaraam mana banaana waxa weeyaan haddaan sutra u oolin hadday sutra u taallana asaga iyo sutrada in la dhex maro ayaa xaaraam ahoon la ogolayn hay taas sidaas ayaan ogaanay laakiin hal maada waa inaad ogaato qofka taagan oo qof tukanaya hor taagan iyo qofka hor fadhiya iyo qofka hor jiifa saddexdaas iyagu dembi kuma dhicin wax mana soo gelayan xadiidkan qof tukanaya qofka qof meel fadhiya haddii qof gadaalkiisa ku istaago tukado oo sutruuba ka dhigana hadduu rabo maahan inaad meesha ka tagto haddaad meesha fadhido haddaad taagan tahay haddaad hurdayda oo isku mid laakiin qof tukanaa hortiisa adoo socda inaad marto wey wax la diiday sutradana in la sameeya waa shay laga maarmaan ah meel kastood ku tukayda arrintaas waa sidaas alxadiidu taasc bacd almia xadiiska sagaalaad boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariy can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu qaala abi saciidin wuxuu yihi samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay sala allahu caleyh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay idaa sallaa axadukum qof inin ka mida markuu u tukanayo ilaa shay-in shay shaygaasuu yasturuu ka asturaya min annaasi dadka oo fa araada uu damco axadun qof an yejtaasa inuu gudbabeynayo day hortiisa falyadfachu ha iska difaaco fain abaa hadduu diido falyuqaatilu ha la dagaalamo fa inamaa wax kale maan huwa ay ilmumtanicu qofka diiday oo inuu joogsado shaydaanun waa shaydaan xadiidka nabigeena suuban wuxuu lehy sala allahu caleyh wasalama qofku hadduu tukanayo shay sutra xaggeedna uu tukanayo meeshaas macnaheeda waxa weeye sutrada waa shay waajiba inuu qofku samaysto qofkii aan sutra u tukaynna qofkii hormari tegay inuu celiyo xaq umalaha mar haddaad sutra la-aan tukatay adaa salaadaada naqsiga u keenay qofka maraya asagu waa ku dambaaba laakiin adugu inaad celid xaq umaris qofkii laakiin sutre xaggeed u tukana idaa sallaa axadukum qofkii markuu tukana ilaa shayn shaygaasoo yasturu ka asura min annaasi dadka oo fa araada axadun qof uu damco an yajtaaza bayna yaday hortiisa inuu ka gudbo oo uu hortiisa maro falyadfacu ha iska difaaco oo waxa weyan ha u ishaaroo kale gacantoo kale inuu ishaaro inuu iska joojiyo waa inuu gacantoo kale u ishaaro gacantoo kale inuu ishaaro fa in abaa hadduu diido oo ishaarada ku joogi diido falyuqaatilu ha la dagaalamo markaas dagaalkaasna hub iyo inaad raadsato qori doonato iyo in maahane iyo dhagxaan iyo meela kasoo raadsatee xoog inaad iskaga riixdo wey marka ha la dagaalamo waa amar shaarica xaggiisa ka yimid wixii sha ka yimaado amar shaarica wixii ka laasimana lama damaano macnaheeda waxa weeye nabigaa amray in lala dagaalamo shaygu hadduu ka ratibmo shay ma'muura lama damaano haddii qofkaan inta uu joogsa diidood xabadka gacanta ka gelido gadaal u tuurto xidid ka go-o meesha uu ku dhinto qisaas iyo diyo wax lagugu leeyay lama arko waa hudur dagaal oo dafcu saa'il oo xaquu ku dhintay dagaal xaqah ayaad ku dishay waana isku mid waxa weeyaan qof kastoo ku soo weerara kaas kaliya maahane saa'ilka dafcu saa'ilka xadiiskan asal u yahayo marka cadow layska dafcinayo kusoo weerara waxa weyn sida ugu fududa marka hore loo celiya dagaal laguma bilaabo hadduu joogsa diidana sida ku xigtood awoodo hadduu sidaas ku tagana waa hudur oo wax kasoo qaad ma laha fa inamaa wax kale maan huwa ayilmumtanic can ilindifaac qofka waxa weeyaan ka joog waxa weeyaan huwa maxaa loola jeedaa huwadaas halkee loo celin ayilmumtanicu can ilindifaac qofka ka diiday inuu joogsado shaydaan waa shaydaan xadiiskan marka maxaan ka faa'iidnay inay sharci tahay qofku inuu sutro samaysto ko inay sharci tahay inuu sutrada u dhowaado saddex dhudhunaa nabigu u jirsa jiray sala allahu calayhi wasalam meesha cagta saare iyo sutrada meeshuu ku sujuudo wejiga dhigaa iyo sutradana neef arigu intuu mara udhexeeyay waa taaka camal ama wax ka yar marka haddaadan u dhoweyn ishaarada marka hore ugama celi kartid kamana riixi kartid haddaad rabto xoog inaad u celido waa inaad u dhowdahay markaa sutrada waxaan ogaanay marka inay xaaraam tahay in la maro oo qofka halkaas mara uu dambaabayo oo sutrada iyo qofka dhexdooda u mara waxaan ogaanay camalka oo maslaxada waxa weeyaan salaada ah salaada maslaxadeeda camalka waa banaanya qofkaas waa iska riixay waa u shaaray waana banaanya camalkaas gacantaas aad taagtaagaydo waxaan ogaanay shaydaan in la dhihi karo qofka waxa weeyaan oo saa'ilka ah oo banu aadanka dad ka mid ah ayaa shaydaan la dhihi karaa shayaadiintu shayaadiin ins iyo shayaadiinul jinni intaba waa noqdaa intaba waa noqdaa waa noqdaa marka masaa'ilkaasaa ka mid ah alxadiidu alcaashir bacda almia xadiiska tobnayo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cabaas wuxuu yihi aqbaltu waan soo qaabilay raakiban xaalan saaranahay calaa ximaarin dameer ataanin oo dhadig ah dameer dhadig anoo saaran ayaan soo qaabilay ximaar dameer oo dhan aa la yhahdaa ataanin waa midka dhadig waana aniga yowmaidin maalinkaas qad naahastul ixtilaama qaangaaran ku dhowaa ma qaangaarin laakiin qaangaaran ku dhowaa marka waana xajatulwadaac maalmo kadibaa nabigu dhintay sala allahu calay wasalam dhowr bilood kadib ayuu nabigu dhintay marka waxay kutusaydaa nabigu inuu dhintay cabdullahi bni cabaas oon weli qaangaarin saddex iyo toban sanuu jiray sidaas wey sida ugu raajixsan wa rasuululahi rasuulka alle sala allahu caleyh wasalam yusallii wuxuu ku tujinayay binaasi dadka biminan mina ayuu ku tujinayay meeshaas marka mina inuu ku tujinaayey ayuu xadiidkan waxa weeyaan bukhaari iyo muslim sidaas ayay caddeeyeen xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu ku yidhi sidaas oo ah mina inuu ku tujinayey ayaa zuhri ay uga wariyeen maalig iyo saaxiibadiis badankoodu saasay uga wariyeen muslim riwaayad ah waxaa ku soo aroortay oo sufyaan ibn cuyayna u wariyey bicarafa inuu nabigu ku tujinayey wuxuu yidhi marka imaam nawowiya wuxuu yidhi waxaa dhici karta laba qadiyadood inay yihiin oo marna carafa isagoo ku tujinaya uu cabdullahi ibn cabaas yimid isagoo dameerta wata marna isagoo mina ku tujinaya xaafid ibn xajar wuxuu yidhi arrintaas waa lagu naqdiyey xaafi ninka la yidhi imaamu nawowi waxaana layidhi asalku waa cadamu tacadud inay qisadu mid tahay oysan laba meelood ka dhicin asal sidaasa ah waxaan weliba mathal lahayn haddii makhrajka xadiisku mid yahay sida kanoo kale sida xaqa marka qowlka ibnu cuyeyna uu yidhi bicarafa waa shaad marka sida saxiixa mina ayuu ku tujinay sidoo kale muslim waxaa ku dhacay riwaayadda macmar can zuhri inuu yidhi waxa weyan xajatulwadaac aheed ama fatxulmaka oo uu shakiyey macmar shakigaasna lama cuskaday xaqu waxa weya xajatulwadaac inay aheed marka xajatulwadaac ayay aheed minaana nabigu ku tujinayay markaas ayaan imid u yimi ilaa kayri jidaarin derbi meelaan ahayn ayuu nabigu u tujinayay derbi xaggiis meelaan ahayn marka ilaa kayri jidaarin taasa waxa weya imaam shaafici waxaa laga soo naqliya inuu yidhi ilaa kayri sutratin laakiin ibnu daqiiq ulciid ixkaam laxkaamka markuu sharxay wuxuu yidhi walaa yalzamu min cadami aljidaari cadamu sutra kama laazimayo haddii derbi xaggeed uusan u tukayn sutraal-aan inuu tukanayo kama dhalanaydo sababtoo nabiga waxaa la yaqaan sala allahu alay slm markuu safraayo xar baa loo qaadi jiray eebadaasaa loogu mudi jiray meesha uu ku tukanayo horteeda oo sutra ka dhiga jir marka sutraal-aan lagama qaadan karo xadiiska kuma cadda fa marartu waxaan maray yuu yidhi bayna yaday bayna yaday bacdi safi safka gabal ka mida hortiisa weliba sida bukhaariga kitaabulxaj ku taalla safka hore ayuu ahaa markaa safka hore oo ma'muumiinta ayuu hor maray nabigiina gadaalkiisu mar aho imaamka iyo ma'muuminta udhexeeya fa nazaltu waan soo degay wa arsaltu waan sii daayey al ataana dabeertii dameertiiaan sii daayay tartacu xaalay daaqaydo wa dakhaltu waan galay fii safi safkii falam yunkir kuma inkirin daalika arrinkaas calaya korkayga axadun qofna iguma inkirin oo saxaabaduna iguma inkirin nabiguna iguma inkirin waxaad dhici karta inaad tirahdo nabigu si ugu inkiraya gadaalkiisuu maray nabiga miyaa ujeeday nacam nabigu waa ujeeda nabiga sala allahu calay wasalam xadiis saxiixay ku sugan tahay nabiga horay iyo gadaal isku siyuu wax uga arki jiray marka uu salaada ku jiro mar walba maahan marka uu salaada ku jiro horay iyo gadaal isku siyuu wax uga arkay labada wax buu ka arkay xadiidkan sharxiisana fatxulbaariga xaafid ibn xajar masaladaas waa ku caddeeya waa ku caddeeya marka taas macnaheeda waa maxe imaamka sutradiisa ma'muumiinta sutro u ah saas darteeda safafka ma'muumiinta dhexdooda lamaridda la maro xaaraan ma ahan waa bannaan tahay ma'muumiintana uma bannaano inay ka celiyaan inay dadka ka celiyaan halkaas taas marka xadiiskan waxaan ka qaadanay caruurka qaangaarka aan weli gaarin laakiin mumayiska in laga rabo inuu salaadana tukado oo weliba waajib ay ku tahay in weligiis inuu amro isaga saqiirka waajib wax kuma ahan laakiin weligiis ay waajib ku tahay inuu amro haddee marka uu toddoba sano gaarana uu amro toban ku gaarana kuba garaaco hadduu ka tegi tego jamaacadana weliba laga rabo inuu yimaado waxaan kala ogaanay sutrada imaamku ma'muunta idaa sutro u ah ee iyaga sutro gooniya ma laha xadiidkan waxaa waxyaalaha laga qaato oo aada u faa'iidada badan waxaa ka mid ah waxa weeyaan cilmiga markuu soo xambaarayo raawigu xadiidka inuu kamaaliyatu ahli shardi ma ahan kama kamaalulahliya shardi ma ahan macnaha inuu qaangaar yahay shardi ma ahan xataa inuu muslim yahay shardi maahan marka hore u xadiiska soo xambaarayo laakiin markuu xadiidka soo gudbinayo dadka xadiiska u sheegayo xadiis laga warina waa shardi inuu muslim yahay qaangaarya waa shardi hadda cabdullaahi ibnu cabaas xadiidkan wuxuu soo wariyey isagoo saqiir ah isagoo saqiir ah ayuu soo wariyey laakiin isagoo qaangaaruhu markii dambe gudbiyey sidaasoo kale waxaa kutusayda qofka saqiir ha ahaado ama qaangaar ha ahaadee qofkii munkar lagu arko in la inkiraa inay waajib tahay oo cabdullahi ibn cabaas saqiiru markaas ahaa waxa uuna wuxuuna xujaysanaya inaan lagu inkirin oo haddii uu khalad samay lahaa waa lagu inkiri lahaa marka munkarka qofka samayna ama saqiir haddama qof weyn haade waa waajib in la inkiro laga joojiyo qofkii weyn asagu waa ku dambaaba laakiin saqiirkan qof in laga celiyaa waa waajib laakiin samaynta u asagu sameeya asagu kuma dambaabo weligiisaa laga rabaa inuu ka celiyo qofkii muslim arkaa la rabaa inuu ka celiyo weligu waa ku dambaaba hadduu haddii uusan marka hore ugaka celin marka munkarka radintiisa saqiir iyo qof weyn waa iskugu mid waa khaasatan hadduuba mumayis wax bartood garanaya nabiga waad xasuusataan wiilashiisa xasan iyo xuseen mid ka mid a oo timir sakaa inta soo qaaday afka geliya markaasuu nabigu ka tuuru ka celiyay uu yidhi xalaal uma ahan aali maxamed waxa weeyaan sadaqada marka waa laga celinaya alxadiiu alxadiiu alxaadi cashar xadiiska toban iyo koobeeya bacda almia boqol ka gadaal marweyn waxaa la weri can caishata radia allahu canha qaalad caaisha waxay tihi kuntu waxaan ahaa anaamu inaan seexdo bayna yaday rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalama hortiisaan seexan jiray wa rijlaaya labadeyda lugood fii qiblatihi nabiga qibladiisa ayay ahaayeen oo ay ku fidsanaayeen meesha uu u tukanaya habeenkii salaatuleylka fa idaa sajada markuu sujuudayo kamasani waa ay qanjaruufo jiray faqabadtu markaasaan ka laabi jiray rijlaya labadeyda lugood waidaa qaama markuu istaagana basatuma waa ku fisa jiray walbuyuutu guryaha yowma-idin maalinkaas laysa fiiha misbaaxun laysa fiiha masaabiixun faynuusyaal ma ahayn faynuusyaal ma lahayn faynuusyaal ma lahayn marka xadiidkan axkaam badan ayaan ka qaadanaynaa xadiidkan axkaam badan ayaan ka qaadanaynaa axkaamtaan xadiidkan ka qaadanayna waxaa ka mid a qof tukanaya xaggiisa in loo tukan karo qof qof hurdaaya xaggiisa in loo tukan karo oo haddaad rabto sudro aad ka dhigan karto jawaasu salaati ila naa'im inay bannaan tahay qof tukanaya xaggiisa inaad u qof hurdaaya xaggiisa inaad u tukato axaadiista ku soo aroortay axaadiistaa ku soo aroortay qof hurdaaya xaggiisa inaan loo tukan waa daciif culimmaduna way daciifiyeen a'imada daciifida waxaa ka mid a ibnulxajar oo xaafid ibn xajar saaxib alfatx albaari ibnulxajar alcasqalaani waxaa ka mid a shiikiisa ibnu mulaqin waxaa ka mid a ibnu daqiiq ulciid waxaa ka mid a abu sulaymaan alkhadaabi waxaa ka mid a imaam nawowi waxaa ka mid a abu daawuud marka a'imadaasoo dhan way daciifiyeen axaadiista dhahayda waxa weeyaan qof tukanaya xaggiisa looma tuka karo qof hurdaayaan ula jeedaa qof hurdaaya xaggiisa looma tukado nabigaa u tukaday sala allahu alay wasalam nin iyo haweenna waa isku mid qof hurdaaya xaggiisa waa loo tukan karaa qof weliba sudrana waa laga dhigan karaa qofka sudrana waa laga dhigan karaa xadiiskan waxaan ka faa'iideynay camalka oo salaada maslaxadeeda wax kama dhibaayo nabigu hadba waa qanjirufana lugtay ka laabay gacantaas uu dhaqaajinayo soo qanjirufana waa camal weeye waxba salaada ka dhime ilaa waa dantii salaadee waxaan kaloo xadiiska ka faa'iidaysanay rifqiga iyo dhimrinta lagula dhaqmo waxa weeyan zawjada in nabiga sala allahu alay wasalam zawjadiisa lugahay kusoo fidsan markuu sujuudayo lugta ka qanjirufan way laabin waxa weeyaan dhimrintaasoo kale in lagula dhaqmo oo ninka haweentiisa uu wanaagaas iyo dhimrintaas kula dhaqmo nabiga sala allahu alay wasalam si cajiib badan uula dhaqmi jiray haweentiisa caaisho waxay dhici jirta marka gobol inu aan tartanno mar ay ka dheeraydo mar uu ka dheereeyo mar waxaad arkaydaa masaajidka oo kale rag ku cayaara isagoo le fiirso ma rabta inaad fiirsato waan rabaa ule isku kay aadiya fiirso mahaye ma ka daashe maya waa ii dhiman tahay waxa weeyaan sidaasuu nabigu ahaa sala allahu aleyh wasalam waxad arkaydaa markuu salaada aadayo kale isagoo dhunkoonaya oo markaas baxaya masaajidka markuu aadayo kale ama meel kale sidaas iyo akhlaaq wanaagaas iyo dhimrintaas ayuu nabigu kula dhaqmi jiray sala allahu aleyh wasalam saxaabadiisa ayuu zawjooyinkiisa kula dhaqmi jiray saxaabadiisina waa yihiin laakiin zawjoodkiisaan ula jeedaa zawjaadkiisa saasuu nabigu ula dhaqmi jiray sala allahu aleyh wasalam hadalkan caaisha markay leedahay guryuhu maalinkaas maxaabiis ma lahayn cudurdaaraa la yidhaahdaa qofku haddii shay oo mukhaalafo aad moodo uu sheegayo inuu ku dhacay waxa weya inuu cudurdaar gudbiyo oo uu ka cudurdaarto waa fiican tahay cudurdaar marka waxay leedahay guryuhu waagaas ma lahayn faynusyaal taasna waxay kutusaydaa nolosha nabigu ku noolaa adaygeeda iyo zuhdiga adduunyadan baaba-ayda uu nabigu ka zaahiday ayay kutusaydaa waxaa xadiiska ku cad inaan islaamtu ninkeeda weese ka jebin ninku islaamtiisa weese kama jebiyo nabiga sala allahu alay wasalam salaaduu ku jiraa markaasuu lugta hadba ka qanjaruufan mas'aladaasna haddaan wax yar dul istaagno asalka naaga weese jebida waxay u ictimaadaan culummada waxa weeyaan sidaas yidhaahdo sidaas arka waa shaaficiyadee waxay u ictimaadaan ilaahay qowlkiisa subxaana wa tacaala fii suurati maa-ida uu ku yidhi ow laamastumu nisaa aayaddii oo ilaahay weyne subxaana wa tacaala weyseqaadka uu axkaamteeda ku nagu barayey ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum aydiyakum ilaa uu ka yidhi ow laamastumu nisaaa falam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan dayiban famsaxuu biwujuhikum waydiikum minhu waxa weeyaan haddii aad haweenka taabataan biyana aad weydaan gabgabaysta marka taabashadaas maxaa loola jeedaa aayaddaas tafsiirkeeda cabdullaahi ibnu mascuud sanad saxiixay uga sugan tahay dabariyay ku taallaa ibnu jariir dabari inuu ku fasiray waxa weeyaan taabashadaas taabasho oo aan galmoosho ahayn oo dhunkoosho iyo gacantoo lagu taabtay wax lamida laakiin aayadda tafsiirkeeda waxaa ku khilaafay xabru haadihi lumma caalimkii ummadan ee saxaabada raggii ugu oqoonta badnaa ka mid ahaa tafsiirka qur-aanka cabdullaahi bni cabaas oo yidhi galmooshaa loola jeedaa haddii aayaddii marka lamsigana qur-aanka kariimka ay ku soo aroortay iyadoo marna loo adeegsanayo galmoosho marna loo adeegsanayo taabasho caadiho gacanta taabasho gacanta waa loo adeegsada suuratul ancaam ay ku jirtaa falamasuuhu biaydihim ay leeyiin hadday gaaladu ku taaba lahayn kitaabka qur-aanka oo lasoo dejiyay gacmahooda xataa ma rumeeyeen sidaasoo kaleeto lamsigii oo loo isticmaalay jimacna waa ka buuxaa qur-aanka waxaa ka mid a yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum almu'minaati uma dallaqtumuhuna min qabli an tamasuuhuna haddaad ragga mu'miniintaho gabdhaha guursataan mu'minaadka ah oo aad furtaan intaadnaan taaban taabashadana waxaa loola jeeda jimac marka haddii labadiiba loo adeegsado oo qur'aankii sidaas labadii macnaba loo adeegsado aayaddii tafsiirkeediina labadii saxaab isku khilaafeen waxa kala faslinaya oo kala saaraya waa sunnada sunnada marka afar xadiid ayaa ku sugnaatay oo caddaynayda inaysan weesada jebin gabadha uu qabo ninka ninka islaantiisu weese kama jebido ma ka jebido axaadiistaas afartaa waxaa ka mid ah xadiidkii hore aan usoo marnay ee caaisha oo ay dhehayday nabiga sala allahu calay wasalam asagoo ictikaafaya oo masaajidka ku jiro madaxii iisoo bixi jiray markaasaan madax u mayri jira anoo xayl weliba qaba anoo weliba xayl qaba waxa weeye nabiga sala allahu caleyh wasalam marka masaajidka uu ku jira cibaadada u fadhiya inuu weeso ilaashanaya shaki kuma jiro haddii marka ay weysada ka jebido madax ii mayr ma dheheen nabigu sala allahu caley wasalam islaan aad aaminsantay ina weysada kaa jebida madax ii mayrna ma dhihi kartid tan labaad xadiiska kaleto caddayna waa midkan hadda aan dul joogno salaatuleyli ku jira waxa weyn waa habeen madow nin iyo haweentiis gurigoodii wada joogo wada jiifo weeye markastuu sujuudayo wuxuu ka qanjarufan lugaha markaasay laabin marka waxa weeyaan lugaha maraa inay ku aadaneedaa dhici kartaa gabolkoodu yidhaahdeen hadalkaas hadal cajiib badan waxaa uga jawaabay ibnu daqiiqulciid wuxuuna yidhi hadday xataa mara ku aadaneed waxaan xadiiska sariix ku ah inay mugdi yahayd oo uusan u jeedin in maradii ku aadantahay in kale shay marka ay dhici karto waxa weyn in maradii meesha ka wareegsan tahay oo hadday ka wareegtoy taabtana weysadu ay ka buraydo nabigu uma bambixeen oo salaadiisa uma soo uguma bambixeen shay ay dhici karto weysada inuu ka buriyo ila uma jeedo gacanta unbuu la aadi gacantii marka waxaana dhici karta maradu inay ka wareegto marka shay ayba dhici karto inuu weysada dhanba ka buriyo nabigoo waxa weyn salaatuleyl ku jira oo salaadiisii ku jira ma u bambixeen marka waxa weeyaan islaan oo ninkeedi la jiibtaa mir madowna lugaha mara ugu xirxirdeed wax la fahmi kara ma ahan waa wax baciid ah xadiiska shanaadna waa xadiiska saxiix muslimka ee caaisha ay wariday oy tiri faqadtu rasuul allahi sala allahu alay waslam leylatan min alfiraash habeenaan nabiga gogasha ka waayey faltamastuhu waa raadiyey gacantaan ka raaraadiyey gurigiina waa mugdi fa waqacat yaddii gacantayda ku dhacday calaa batni qadamayhi labadiisa cagood meeshooda cad cagta baabacadeeda calaacasheeda ku dhacday marka maxay leedahay nabigan iskisaana ugu jirtay ayadaana khufaaysayna ugu jiray miyaad leedahay habeenka madow oo la hurdaayo gurigood ay wada hurdaayeen waa wax xaqiiqada aad runtii aan usoo degdegayn maskaxda iyo fahamka marka cagta cad iyo calaacasheedaan istaabtay inay tahy hay nabigana sala allahu calayhi wasalam wuu tukanayey oo waxay tiri wahumaa mansuubataani markaas waxa weeyaan nabiga sala allahu calayhi wasalam labadiisa cirbood koray u taagnaayeen guriga iyo masaajidka isku dheganaa gurigu nabigu masaajidkuu nabigu galay marka waa taataabatay taataabatay waa taataabatay asagood ku jira masaajidka oo tukanaya oo labadiisa cirbood kor u taagan yihiin ayaa calaacashaydu cagta cagtiisa cad ayay ku dhacday tir oo dhahaya allahuma inii acuudu biridaaka min sakhadik ilaahow rabbiyo waxaan magan gelayaa raalli ahaanshahaaga caradaadaan ka magan gelaya xadiiska afraad xadiiska abu daawuud weeye uu wariyey iyo keyrkiis oo ay tiri caaisho nabigu wuxuu ahaa yuqabilu bacda nisaai haweenkiisa gobol ka mid u dhunkoo jira walaa yatawada mana weyse qaadi jiri salaada u bixi jira shan waxaa xujo looga dhigi karaa bare asliya asalka qofka waa in cibaadadiisu ay waxa weeyaan mar haddii la hubay weyse qaadku inuu u dhowran yahay asalku waa bare asliya waa in cibaadadaas uu baaqi ku yahay oysan mukalaf uusan ku ahayn taabasho inay wax ka burido taabasho haween taabta inay wax ka burido waa inuusan mukalaf ku ahayn asalku waa saas marka qofkii yidhaahda qofkan cibaadadu waa burtay cibaadadaadii xujacada looga haya looga rabaa oo baraa'adaas ka rarta hal xadiisa oo saxiixa oo ku sugnaaday oo dhahaya gabaraa weyse buridana ma jiro ma jiro marka masaladaasna masale aada u muhiim naagaha kaloo ajnabiga ah ma buriyaan ma buriyaan laakiin ayaga in la taabtaaba xaaraama ayaga inaad taabata maba la ogola waa xaaraan qadcana islaan islaameed oo ajnabi ka ah in korkaaga taabto xadiidkan culummada ahlucilmiga waxay u deliishadaan oo kaleeto hadalkan suufiyadu ay sheegaan oo nabiga nuura laga abuuray beenbeenta inuu baadil yahay maxaa yeelay gurigu inuu mugdi yahay caaisha ku cudur daarana hadduu nuur ahaa laha oo waxa weeya nuur oo xisi ah nuur macnawi hadda wuu watay nabiga sala allahu alay slam diinkaasuu watay laakiin nuur xisi oo sida faynuustii iyo qoraxdii ama dayixi o kale u iftiimaya guri mugdi maba noqdaba faynuus kastaba kaasaa ka xoog badnaa lahaa marka masaladaasna hadde wax sal iyo raad la walaysan ahayn lakin iska baraarujin baabljaamic haada kanu baabun baab wey baabkaasoo jaamicun kulminaya alxadiiثu الثaani caشhar xadiiska toban iyo laba marwiyin waxaa laga wariyey alxadiiثu الثaani caشhar bacd almia xadiiska toban iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyey can abi qataadata alxaariث ibn ribciy alanصaariy radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuul lahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam idaa dakla axadukum qofkiin markuu soo galo almasjida masjidka falaa yajlis yuusan fariisanin xataa yusaliya ilaa uu tukado ragcatayna laba ragco xadiidkana wuxuu ka hadlaa qofka masjidka markuu soo galo masaajidka waa guri ilaahay cibaada loo dhisay guri caadi oo kale maahan inuusan iska fariisan ee uu tukado marka hore haddii aad la kulanto salaad waajiba la tukanayo khalaas ayadaasaa tukan mid kalena lagaama rabo laakiin haddaan markaa salaad waajiba lagu tukanaynin ood soo gasho waa inaadan fariisan adoon laba ragca tukan labadaas ragcood ma sunna mase waa waajib culummadu inay waajib yahay ku tagtay ma badna culummadu waxay u badan yihiin inay sunno tahay bal imaamu nawowi isagu ijmaac ayuu kusoo naqliyey inahu ijmaac lmuslimiin uu yidhi labadaas ragco xaafid ibn xaji fatxulbaari wuxuu yidhi waatafaqa a'imatu lfatwa calaa ana alamra fii dalika linnadbi culummada fatwada waxay isku waafaqeen waxa weeyaan amarka uu xadiidkan ku sugnaado oo nabigu uu macnaha yuusan fariisaninto waa nahyi shay haddii laiska nahyiyana didkiis ayaa ma'muura marka amarkaasu inuu nadbi yahay xadiis kale tanad waxa weeyaan oo amar sariixana iyaduna ku sugnaatay oo uu ka mid yahay xadiiskii sulayk alkhadafani maalin nabiga sala allahu alay slam asagoo yowmuljumca khudbaynayuu soo galay waa fariisay nabigu wuxuu yidhi istaage tuko laba ragco oo fududee yaa sulayk qum farkac ragcateen watajawas fiihima marka amar ayaa xadiiskaasna ku sugnaaday marka nabigu waa amray in la tukado labadaas ragco oon la fariisan waana nahiyey in la fariisto marka bacdulculamaa saas ku dhegay waa jiraan oo waa waajib leh amarkaas ka ku dhegan laakiin culammadu sidaas ay u badan yihiin sunnimada laakiin masalada sidaas oo kaleeta ixtiyaadku waxa wey inaadan marnaba ka tegin ood mar walba tukato talabaad weliba xadiiska sulayk alkhadafani sulayk alkhadafani wuxuu faa'iideynayaa haddaad fariisato xataa inaan waqtiga kaa tegin o laraba inaan ta istaagto soo tukato labadii ragco waa fariiso saasay labada ragc iga tagtay ma ahan alxadiidu thaalitثu cashar xadiiska toban iyo saddexiyo bacda almia boqol ka gadaal can zayd ibni arqam ayaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahay natakalamu kuwa hadla fi salaati salaada dhexdeeda yukallimu rajulu ninku wuxuu la hadli jiray saaxiibahu saaxiibkiisa walxaal huwa ilaa jambi dhinaciisa uu ku sugan yahy fi salaati salaada dhexdeedu kula hadli jiray xataa nazalad ilaahay soo degtay waquumu istaaga lilahi alla dartiisu istaaga qaanitiina xaalatiin kuwa khushuucsan oo ilaahay addeecaya qaanitiina ay daa'iciina xaalatiin kuwa ilaahay addeecaya u istaaga fa umirna waxaana la amray bisukuuti aamus wa nuhina waxaana laka reebay can ilkalaami hadal zayd ibnu arqam waxaa la yidhahdaa zayd ibnu arqam ibnu zayd ibnu qays ibnu nucmaan alkhasraji alansaari nabiga la jirkiisa sala allahu alay slam ilaa toddoba iyo toban duulaanu kala qayb galay waa saxaabigii jaliilka ahaa oo ra-iisulmunaafiqiin ninkii ahaa cabdullahi ibnu ubay ibnu salool markii uu nabiga aflagaadeeyey oo iyadoo duulaan lagu jiro uu wuxuu yidhi lain rajacnaa ila almadiina layukhrijana alacazu minha aladal haddii aan magaaladii madiine ku laabano ninka sharafta badan wuxuu ka saari doonaa magaalada ninka dulliga badan ninka sharafta badanna asagaa iskula jeeda ninka dulliga badanna nabigu ula jeeda sala allahu caleyh wasalam hadalkaas waxaa maqlay marka wiil yar oo la jiray zayd ibnu arqam saxaabigaas jaliilka ahaa wuu soo orday nabigu u sheegay markii la weydiiyey cabdullahi ibn ubana wuu cudur daartay oo wuxuu yidhi waxa weeyaan macnaha waa inkiray waa inkiray ma cudur daarana waa inkiray marka markuu inkiray markhaatina ma uusan haynin odayaasha marka waxay yidhaahdeen wiilka haddee yarkaa maxaa ninka odaga maxaad waxa weya u dhibayda oo sidaas u leedahay oo uga hadalka uga sheegayda oo macnaha maadaama uu leeyahay ma aanan dhihin aadu marka wiilkaas u murgay markaasaa ilaahay weyne subxaana wa tacaala waxyigiisa ugu gargaaray nabiga waxyiga ilaahay kusoo dejiyay nabiga wiilkiina nusradaas iyo gargaarkaasa ilahay siiyey maadaama uu run sheegayey oo caddaynaya inuu hadalka yidhi waxyi caddaynaya inuu hadalka yidhi marka wiilkaas uu ahaa hadalkaas ninkii nabiga usoo sheegay u ahaa hadalkaas wiilkii nabiga usoo sheegay ayuu ahaa marka xadiidka wuxuu caddaynayaa awelkii islaamka markii koobaadoo oo waxa weyan la tukan jiro awelkii waxa weeyaan muslimiintu markay salaada tukan jireen oo jamaacaysan jireen awelkii islaamka in qofka qofka garabkiisa jooga uu la hadli jiray oo ay banaaneed in labada qof wada hadlaan hadal kaleo hadda saasana maahane salaadoo kaleeto ayay isweydiinayaanoo mithaal qofka jamacadii kasoo daahay waa yimid gadaalu ka soo gaaray midka garabka ku hayuu weydiin wuxuu leeyahay ragcadaad maraydan imisaad tukateen markasu leyahy halkaasaan marayna markaasu salaada halkaas kala qabsan sidaas ayay ahaa jirtay marka xukunkaas markii dambe waa la rafciyey ibaaxa asliya hadduu iska ahaa waa la rafciyey waa la nasakhay markaas lama yidhaahdo marka wuxuu leeyahy kunaa waxaan ahay natakallama kuwa ku hadla fi salaati salaada dhexdeeda yukallimu rajulu ninku wuxuu la hadli jiray saaxiibahu saaxiibkiisa walxaal huwa saaxiibkaasu ilaa jambi dhinaciisa ku sugan yahay fi salaat salaada dhexdeeda kula hadli jiray xataa nasalada ilaahay soo degtay waquumuu istaaga oo salaada markaa tukaydan istaaga lilaahi alla dartiis u istaaga qaanitiin xaalatiin kuwa ilaahay addeecaya oo khushuucsan hadalkaas marka qaanitiinadaas wuxuu leeyahay fa umirnaa waxaana la amray bisukuuti aamus saxaabi hadduu yidhahdo umirnaa amarkaas waxaa iskale nabiga sala allahu alay slm xadiiskaas waa marfuucon nabigaana amray ayay ku xugun tahay wa nuhiina waana laka reebay can ilkalaami hadduu saxaabi yidhah waana laka reebay nahyiga saaxibu nahyi waa nabiga nabigaa naga reebay ku macno tahay marka hadalku salaada dhexdeed inuu xaaraam ka yahay halkaas sidaasaan ka ogaanay xaafid ibn xajar fatxulbaariga juska saddexaad toddobaatan iyo shan wuxuu yidhi wanuhiina cani ilkalaami muslin ayaa siyaadiyey ee bukhaari kuma taalo saaxibulxumda marka khada uu ku dhacay weeye shuraxdiisuna aysan baraarujin marka wanuhiina cani ilkalaami ma aha muttafaqun caleyh muttafaqun calayhi ma ahan xadiidka marka waxaan ka faa'iideysanay in waxa weeyaan hadalka mubaaxa awal islaam inuu hadalku iska banaanaa laakiin markii dambe la xarimay oo la nahiyey ila salaada waxa laga raba o laga dalbaa waa khushuuc daahiran wa baatinan ah taas ayaan ogaanay culummadu waxay marka isku khilaafaan qofka halmaamay ama jaahilka hadalkiisa laakiin qofka mutacamidka ah ee u qasday hadalka ee aan halmaamin caalimka ah ee aan jaahilka ahayn oo og inuu xaaraam hadalku yahay maslaxa salaadana aan ka hadlayn qof muslima badbaadidiisna aan ka hadlayn afartaas hadii laisla helo itifaaq weeye in salaadu burtay qofkii salaada dhexdeeda ku hadla waxay isku khilaafaan qofka saahiga oo halmaansan inuu salaad ku jiraba ma ka burayda hadduu hadlo ka buri mayda kaas waan soo ogaanay xadiiskii oo waxa weeyaan sujuudu sahwiga dulyadayn iyo nabiga wadahadlidooda iyo saxaabadii kaleeto ayaan kusoo ogaanay kan jaahilkaana ka buri maydo qof aan ogeyn hadalkuba inuu xaaraam salaada ka yaho mar dhow soo islaamay ama baadiye wuxuu ku dhashay aad cilmiga uga fog kaasna ka buri maydo waxaa tusaya xadiidka mucaawiya ibnulxakam asulami kaasaa tusaya muslim ku yilay salaaduu ku dhex hadlay marka markaasaa indhaha laga soo fiiriyey markaasuu yidhi waa thaqla umaya alla hooyaday gablankeeda maa sha'nakum tanduruuna ilaya maxaad iga soo fiiraydaan marka waxa weeyaan nabiguna salaadii waa kaa burtay ma uusan dhihin soo celi alxadiiث الraabic caشhar bacd اlmia xadiiska toban iyo afar iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa la weriya can cabdillaahi bni cumara iyo wa abi hurayrata radia allahu canhum can rasuulilahi ka wariyen salى اlahu alيه waslm anahu rasuulku qaala inuu yidhi ishtadda alxaru kulaylku hadduu adkaado faabriduu qabuujiya can salaati salaada fa ina shidaة alxari kulaylka adeygiisu min fayxi jahanama jahanama neefsigeeda xaggeedu ka ahaaday xadiiska nabiga wuxuu leeyay sala allahu alay waslam waxaa ka wariya horta cabdullahi bni cumar iyo abu hurayra abu hurayre xadiiskiisu bukhaari muslim waa isku waafaqay laakiin xadiidka cabdullahi bni cumar min afraadi lbukhaari ayuu ka mid yahay bukhaari ee wariyey ee muslim ma warin wuxuu leeyahy nabiga sala allahu alay slam kulaylku markuu darnaado waa salaada duhur oo kaliya salaadaha kale maya kulaylku markuu darnaado fa abriduu qaboojiya cani salaati salaada salaada qaboojiya salaada qaboojiya maxaa waqtiga awalkiisa ha ka tukanina xoogaa dib u dhiga xoogaa dib u dhiga saas weeyaan salaada duhur oo kaliya weeye bukhaari baab uga dhigay baabu libraadi biduhri fi shidat alxari muslimkana baabu istixbaab libraadi biduhri fi shidat alxari laakiin waxaa laga hadlayaa qofka salaada ha qaboojiyo laleeyahay ko horta waa dadka jamaacada masaajidka ku tukanaya gabadha gurigeeda ku tukanaya ama qofka macduurka guriisa ku tukana asaga qaboojimaya guriga ku tukana labo wado hoose oo uu ku aadana ma heli karo laakiin qof gaari mukayfa ku socda masaajidkiina mukayf ku xiran yahy ama marwaxado oo qabow ka jiro waxa weyan taas dib loo dhigi maayo hore waa in laga tukada waqtigeeda laakiin kulaylka daran oo dadkii masaajidka usoo lugeynayaan masaajidka dhici karto kulaylku inuu gaaro heer dadka khushuuci aysan salaada heli karin salaada shayga ugu qaalisan oo la ilaalina waa khushuuc marka in dib loo dhigaa salaada waqtiga aakhirkiisana aan la gaarsiine waqtiga dhexdiisa markii kulaylka xoogaa uu jabo waa in la tukado wuxuu kaloo nabigu ku caddeeyey xukunkan markuu sheegay nabiga tacliim wanaagiisa ka mid aheede inuu daba dhigay ciladii inuu sheego oo waa maxay cilada kulaylka tirada badan wuxuu ka yimaada jahanamaa neefsata ilaahay bay u dacwootay subxaana wa tacaala jahanamo kulaylkeeday uga dacwootay gabalkeed gobolka kale inuu cunay markaasa ilaahay u fasaxay laba goor inay nafsato waqtiga waxa wey shitaaga iyo waqtiga sayfka marka taasna waa masale muhiim ah masalada kaleeton xadiiskan ka ogaanay jahanama waa makhluuq mawjuud ah waa hadda kadib la abuuri maayo hadda way abuurantahay waa jirtaa waa diyaarsantahay ilan ka maangalayna hadba waa neefsataa xadiidkanu qaacidada weyn ee fikiyada ee la yihahda almashaqatu tajlibu taysiira almashaqatu dhibaatadu tajlibu waxay soo jiidaa ataysiira fududayn xadiiskan asal u ah maxaa yeelay waqtiga awalka in laga tukadaa ma'muur awal lagu ahaa waxa weeyaan markii kulayl daran uu yimaado mashaqaa timid ilaahay fadligiis ilahay wuxuu rasuulkiisu amray sala allahu caleyh wasalam in la fududeeyo mashaqadaas timid darteeda xoogaa fududayn dadka loo sameeyo kulaylka xoogaa laga dibdhigo kulaylka laga dibdhigo marka masale aada u muhiim ah weeyaan alxadiiث الkhaamis cashar bacd almia xadiiska shan iyo tobneeyo boqol ka gadaal marwin waxaa laga weriya can anas ibni malikin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasul rasuulka alle wuxuu yihi salى اllahu alيه wasalam man nasiya qofkii halmaama salaatan salaad fal yusaliha ha tukado idaa dakara markuu xasuusto qofkii salaad halmaama markuu soo xasuusto ha tukado laa kafaarata wax kafaara lahaa salaadaas uma sugnaan ilaa daalika tukashadaas maahane watalaa wuxuu akriyey qowluhu ilahay hadalkiisa tacaala sarreey wa aqimi salaata salaada oog lidikri aniga xasuusashadeyda u oog welimuslim waxaa u sugnaadee man nasiya qofkii halmaama salaatan salaad ow naama canha ama ka hurda fa kafaaratuha kafaaradeeda an yusaliiha waa inuu tukado idaa dakaraha markuu xasuusto lafdiga watalaa qowlahu tacaala kuma yaalo bukhaari ee muslimna isagoo saasa kuma yaalo masaladaas marka waxaa la rabay inuu saas iskaga ilaaliyo sheekha cumdaha laakiin muslim waxaa ku taalla lafdi ku macnaha ah fa in allaha ilaahay yaquulu wuxuu leeyahy intaasaa ku taalla meesha oo ah watalaa qowlahu fa in allaha yaquulu xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa xukunka qofkii salaad halmaamo ama ka hurda shantii salaadood waajibka ahayd oo kaleeto uu halmaamay ama sunadiiu halmaamay ama ka hurday qofkii salaad halmaamo ama ka hurda muxuu samayn waxa weeyaan nisyaanka waa wax banu aadanka la saaxiib ah qofkii marka halmaamo salaad ama ka hurda waajib wey inuu soo qalleeyo laakiin goormuu qallayn mithaal salaadii subax ka hurday wuxuu kacay hal saac oo kaleeto qoraadiyo soo jeeda ma duurkiian hadhow isku qallayna hau leeyahy maya xaaraan qadcana wey inu waxaas yidhaahda marka aad soo xasuusato ama markaad hurdada ka kacdood ogaato isla markaasa adiga waktiga lagaa rabay ah markaas ka hor dembi melid haddaadan adigu qusuur aad samayday aadan hurdadan ugu dheeraan oo qalad aad samayday hadda qofkii inta fiidkii o dhan iska caweysime salaada subax markay soo dhowda iska seexda kaasu dembi waa leeyahy laakiin qofkii wakti caadiya oo la seexo karay seexday oy ka hurda salaad ama halmaamay dembi ma leh hadduusan markuu xasuusto dib u dhigin laakiin markuu xasuusto hadduu dib dhigo markaas isagaa dembiile ah dibdhiga laga hadlaa waa dibdhig oo yidha salaada soo socdan ku qallayna lakin wixii salaada u diyaar garoobideeda waa banaanta in dib loogu dhigo weysaqaad iyo xaaji gudasho iyo marka labadaas qof waa inay salaad kafaaro kalena lagama rabo dembi kelima gelin sadaqaha bixiyo kale lama le wax dembiya ma laha waa sidaas alxadiidu saadis cashar xadiiska toban iyo lixey bacda almia boqol ka gadaal marwiyin waxaa lagu yihi can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu ana mucaad ibni jabal radia allahu canhu kaana wuxuu ahaa yusalii mid tukada maca rasuulilahi rasuulka ilah la jirkiisa sala allahu alay waslam alcisha alaakhira cishaha dambe salaada cisha oo maqrib ka dambayda magaceeda iyadeeday ka mid tahay waa sharci in la yidhahdo alcisha alaakhira marka mucaad ibnu jabal oo imaam u ah tolkiis dadaalka saxaabada iyo siday u jeclaayeen nabiga inay daa'imaan oo qowlkiisa iyo ficilkiisaba ka faa'iidaystaan inta soo tagu nabiga salaad kastoo cishaa la tukan jira uma yarjicu waa laaba jiray ilaa qowmihi tolkiisa ayuu u laaba jiray iyaguna intaas waa sugayan taasuna waxaa kusugayda imaamka dadka jamacada caadiga la mid ma ahan hadduu xoogaa soo daa xoogaa yar waa in la sugo fa yusallii waa tuji jiray bihim tolka tilka salaata salaadaas uu nabiga la soo tukaday laftirkeedu tuji jiray isaga marka rag waxay u tahay afarta ragcuu tukana waa sunno ayagana waa salaadii faradka aheed oo cishaheeday u tahay halkaasna waxaa kaaga caddaaday qof sunno tukanaya waa uu ku xiro karaa qof waajib tukanaya imaamuu noqonaa qof sunno tukana qof oo marka waxa weye farad tukanaya ma'muum noqona waa banaanta waa kana xadiiskeedii bilcagsina iyaduna waa banaanta bilcagsina waa banaanta alxadiidu saabic cashar xadiiska toban iyo toddoba bacda mia boqol ka gadaal marwiyin waxaa la weyhi can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala anas wuxuu yihi kunaa waxaan ahay nusalli kuwa tukada maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu caleyh wasalama fi shida fii shiddati alxari kulaylka darnaantiisa kulaylku isagoo adag oo daran ayaa nabiga la tukan jirnay sala allahu alay slam fa idaa lam yasadix markuusan awoodin axadunaa qof naga mid a an yumakina inuu makaniyo saaro jabhata wejigiisa min alardi dhulka basada waa ku fidi jiray thawbahu maradiisa fa sajada waa ku sujuudi jiray caleyhi korkiisa korkiisuu ku sujuudi jiray xadiidkan wuxuu leeyahy anas ibn malik nabigaan la tukan jira iyadoo kulaylku daran yahay soo nagii soo marnay nabigu inuu yihi kulaylku markuu daran yahay salaada dib ha loo dhigo soo nagii soo marnay culamadu waxay hahdaan isma diidayaan waxa weeyaan salaada duhurka marka kulaylku aad u daran yahay oo de meelaha kulaylka daranu ka dhaco sida jaziirat ulcarab oo kalea laga hadlaya de meelahan koonfurta soomaaliya oo kale kulaylba oo daranu maba ka dhacaba marka kulaylka daranu dhaco dib u dhiga marka dib u dhigidda kama imaanaydo dhulku inuu qabobo marka qoraxdu ay saas u kulushay dhulkiina ciriduu noqdo waa kululaaday hawadiina waa kulusha qoraxdiina waa kulusha xoogaa dibaa loo dhigi inta qoraxda kulaylkeedu jabi laakiin markaas kulaylku jabo dhulkii sidiisi u kululi kulaylka dhulkii ma qaboobin weli markaasaa la tukana marka dhulkiiya kulayl daranu ku haray marka wuxuu leeyahay dhulkoo kulul oo kulaylkoo daran ayaa nabiga la tuja jiri haddii qof nagamiduhu uu awoodi waayo inuu wejiga dhulka ku hayo wejigana dhulka in lagu xasilo aa la rabaa ee inta sala laga soo cararo lama rabo wuxuu leeyahay anagoo nabiga la tukayna sala allahu alay slam aan marada inta fidsannaan ku sujuudi jirin marada uu qofku sito ayuu waxa wey fariqeeda inta ku fidsado ku sujuudi karaa marka marada qofka la socota oo dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqayda waa laga fiican yahay inuu ku sujuudo qofku haddii aan daruura u qaban laakiin hadduu u baahdo oo meeshii ama meel dhagxaana oon wejiga la saari karin oo kaa xaganayda ama qodxaleh ama qorax ah oo wejigii qofki uusan ku haykan ay tahay waxa weeyaan marada faraqidanta ku fidsataad ku sujuudayda waxna kaama halaabaya xabna kaama hallaabaya marka nabiga saxaabadiisu siday u ilaali jireen salaalaha waktiga ugu horeeya ayay ku tusaydaa waktiga durriga qoraxdu ay aada u adag tahay dib haddii loo dhigo kama laazimayda in aada loo sii daahiyo oo waxa weya dhulku intuu ka qaboobayo ee waxa rabaa qoraxda kuleelkeedu intuu xoogaa ka jabayo ayaa la rabaa xadiisku wuxuu caddaynaa shay xaa'il ah inuu sujuudda lagu dul sujuudi karo shay oo dhulka kaa xiga in lagu sujuudi karo asalka mubaasharada in dhulka wejiga la dhigo wey ama salliga aad ku tukaydo laakiin hadday baahiyo timaado oo loo baahdo waxa weeyaan oo qoraxdu ay kululaato waxa weeyaan waad ku sujuudi kartaa shay oo mare adiga kor kuu raaraacayda oo dhaqdhaqaaqaag la dhaqdhaqaaqayda qayb ka mid a ku sujuudi kartaa alxadiidu thaamin cashar xadiiska toban iyo sideed ee bacd almia boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weriy can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam laa yusalli yuu ku tukanin axadukum qof inin ka mid a fi thawbin waaxid mara keligeeda laysa calaa caatiqihi qoortiisa xaaluusan ahaanin minhu marada xaggeeda shay un waxba hal maroo keligeeda oo aan waxa weeyaan aan qayb ka miduhu deegta kuu saarnayn caatiqa waxaa la yidhahdaa garabka iyo luqunta salkeeda meesha u dhaxaydo alaabaha lagu qaato nabigu wuxuu leeyahy qof inin ka mid ayuu ku tukanin hal maro ayadoon deegta waxba u saarnayn xadiiskan wuxuu asal u yahay waxa weye ninka markuu tukanayo cawrada marka kaleeto uu asturaya ka badana laga rabaa marka uu cadigii hor rag la joogo xudunta iyo labada jilib intaas inuu qarsado ayaa waajib ku ah rag hadduu la joogo ama dad oo waxa weya maxaarimtiisa oo ajnabi gabdha ajnabihu aysan la joogin waa intaas in cawrada sideedaba ninkuna waaba intaasba markii banu aadanka dadka caadiga uu la joogo dadka markuu la joogo cawrada ban oo ninka waa intaas waa intaas sideedaba laakiin salaada markuu tukanayo salaada markuu tukanayo intaas wax ka dheeraadaha laga rabaa intaas wax ka dheeraada ayaa laga rabaa oo waa maxa waxaa la rabaa mara kore inuu qaato mara kore inuu qaato ayaa laga rabaa mara kore inuu qaato laga raba oo garbaha uu wax saarto sidaas ayaa laga rabaa inuu mara kore qaataa laga rabaa oo uu kor u wax saarto sidaasuna waa sida qorxoono yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin war banu aadanu quruxdiina qaata salaad kasta agteed sidaas weeyaan marka hal mara hadduu haysto maradu laba loo kala qaada inay waasac tahay inay ciriiri tahay hadday ciriiri tahay waa inuu dhexda ku xirto xadiiska saasaa nabigu ku amray sala allahu alay slam xadiis kale kuso ku soo arooray inuu dhexda ku xirto oo uu labada jilib iyo xudunta inta udhaxda ku qarsado kuna tukado xadiiskii jaabir bin cabdullahina waa ku soo marnay in hal maraa salaadu ku ansaxaydo laakiin haddii maradu waasic tahay waa inuu qeybna hoos ka xirto qeybta kaletana garbaha saarto hadduu laba mara heli karina uu mid garbaha saarto sidaas weeyaan sida laga rabaa laakiin hal maro inay ku ansaxda waa soo ogaan xadiiskii jaabir bin cabdillah can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu alay slm laa yusalli yutakanin axadukum qofina ka mid a fi thawb ilwaaxidi mara keligeeda laysa calaa caatiqihi deegtiisa xalaysan saarnayn minhu marada xaggeeda shay un waxba alxadiidu taasic cashar xadiiska toban iyo sagaal iyo bacd almia boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma can inabiy nabigu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam annahu nabigu qaala inuu yidhi man akala qofkii soo cuna thuuman toon ow basalan ama basal falyactazilna hanaga fogaado ow amase nabigu wuxuu yihi liyactazil masjidana masjidkeenna hanooga fogaado walyaqcud ha fadhiiso fii beyti gurigiisa wa utiya nabiga waxaa loola yimid biqidrin digsi digsigaasoo fiihi dhexdiisa khudrawaatun khudrado ay ku jiraan oo min buquulin bagalyaal ah bagalka waa wax alla waxa qudaar cagaaran kulligeeda buquul lagu yidhaha carabiga fa wajada nabigu wuxuu helay lahaa xaalu qudaarta u sugnaaday riixan kar oo usoo kartay ur inay leedahay fas'ala waa weydiiyey waa muxuu yidhi waxaanu fa ukhbira waxaa loo sheegay bimaa fiiha waxa ku dhex jira oo min albuquuli baqalyaal ah min albuquuli bagalyaal ah fa qaala nabigu wuxuu yihi qaribuuhaa u dhoweeya ilaa bacdi asxaabihi saaxiibadiisa gabal ka mida oo nabiga saxaabadiisa qaar ka mid oo la socda yidhi ayaga xaggooda u riixa falamaa ra'aa bacdigii markuu arkay hu nabiga keriha wuu nacay aklaha inuu cuno maadaama nabigiiba dhibsado uu cuni diiday gobolkii kalena waa dhibsadeenoo waa cuni diideen qaala nabi wuxuu ihi kul cun fa innii aniga unaajii waxaan la koodaa man laa tunaaji axadaadan la koodayn axadaadan adugu la koodayn malku jibriila ii imahayo waxay iila yimaadaan anugu la koodaahe iska cuna saasuu yidhi iska cuna halkaas ayaan ku joojinay insha allah wallah subxana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina moxamed